إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday saddex saldhig oo ay kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin gobolka baay waasadalka taa'ib ayaa baahisay xalqada tobnaad ee silsilada waqlud calayhim oo lagu soo gudbiyo dagaalo adag oo soomaaliya ka dhacay maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun dila ku riday askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaasi oo lagu togtay deegaanka mubaarag dadka qowmuluudka ah ayaa kusii badanaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa soo gebagabaysay barnaamij taxano ahaa oo looga hadlayay fisqiga iyo fasahaadka ka jira muqdisho iyadoo xalqadii xalay baxday looga hadlay tuugada muqdisho إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa labaatanka shacbaan sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku beegan labiyo tobanka bisha saddexaad ee labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday saddex saldhig ciidanna way kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin gobolka baay wararkaas waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ciidamadii goofgaduud buurey ku sugnaa dagaalkan looga dhaawacay ugu yaraan hal askari islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadii qansax dheere lagu weeraray islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano ceel aqwaan ee ku taalla degmada diinsoor ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya etoobiyaanka ayaa inta badan la kulma weeraro kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay khasaare ka dhaxlaan
jasaaka allaahu khayran mu-asadalka taa'ib ayaa baahisay xalqada tobnaad ee silsilada waqlud calayhim oo lagu soo gudbiyo dagaalo adag oo soomaaliya ka dhacay warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
muuqaalkan oo la daawan karayo muddo koob iyo afartan daqiiqo ah ayaa waxay mu'asasada al-kataa'ib ku soo bandhigaysaa weerar culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero weyn oo ay askarta dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriyada isdaarka oo ay tayadiisu tahay full h d kuna soo baxay luqadaha soomaaliga carabiga iyo sawaaxiliga ayaan warbixintan uga qisayn doonnaa macluumaadka uu xambaarsan yahay ee ku aadan dagaalka iyo guud ahaan risaalada uu dirayo xilligan isaga ah ee lagu soo beegay berire waa mid ka mid ah deegaanada shabeellaha hoose ee xiga dhanka magaalada muqdisho wuxuu qiyaastii soddon kilomitir u jiraa degmada afgooye ciidamada weerarka lagu qaadayo ee dowladda federaalka ayaa degan duleedka deegaanka waa ciidan loo dhammaystiray qalabkooda iyo sahydooda loona sameeyey difaacyo waaweyn ah oo ay kaga gabaadsadaan xabadaha markaad aragtid muuqaalka xerada waxaad dareemi karaysaa sida adag ee loo dhisay difaacyadeeda laakiin haddana waxaad la yaabaysaa markaad aragtid sida loo jiiray iyo jabka ku dhacay ciidamadaas waxaana weerarkaasi ka buuxa dhacdooyin badan oo kaa qosliya ama se kaa yaabiya inta aan la tegin goobta dagaalka waxay alkataa'ib soo bandhigaysaa diyaargarowga ciidamada mujaahidiinta ee dullaanka qaadaya halka ay ku sugan yihiin waa saldhigga lagu jaangoynayo dhaqaaqii u dambeeyey iyo istaraatiijiyadda dullaanka روحي فداهم حماة الدين الأبطال waxa ay indhahaagu qabanayaan waxaad ku cabiri kartaa oo keliya hadal yar iyo howl badan ciidanku waa kuwo aad ugu faraxsan dagaalka ay qaadayaan shidaalka socodsiinaya ma ahan kan dimuqraadiyadda federaalisimka qabyaaladda iyo qaadka waa qur-aanka kariimka iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar ka mid ah nusuusta waa qisooyin dhacay xilligii uu noolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka waramaya fadliga duulaanka waddada allah gaar ahaan kallahaadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa diray sariyo uu ku jiray cabdulaahi ibnu rawaaxa waxay ku beegneed maalin jimco ah asxaabtiisa xilli aroornimo ah ayay ka laheen isagana wuxuu yidhi waan idinka dambaynayaa oo waxaan la soo tukanayaa rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam kadib ayaan idiin soo haleelayaa markii uu nebiga la tukaday ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam arkay wuxuuna ku yidhi maxaa kaa reebay in aad la kalahdo asxaabtaada cabdulaahi ibnu rawaaxa wuxuu yidhi waxaan doonay in aan kula tukado kadibna aan markaas ka daba tago markaas buu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi haddii aad bixiso waxa dhulka dushiisa saaran oo dhan heli maysid fadliga kallahaadooda
kadib camaliyad xooggan iyo ciidan dabayaallay oo xerada u daatay waxaad arkaysaa sida uu dagaalku isugu duba dhacay kaas oo gaaray ilaa uu waagu si rasmi ah u dilaaco qisooyinka dagaalka ee filimka lagu arki karo waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyaga oo sii cararaya dhabarka laga tooganayo qaar dhinac walba laga soo hareereeyey oo meelay ciirsadaan la kuwa uu dhaawacu turuntureeyey oo xabadka ku soconaya iyo qaar iska tuuraya dhufayska ugu dheer ee loogu talagalay in xerada laga difaaco
نبينا صلى الله عليه وسلم وحيري مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وسلم يحي سيدي نينكي صومنا وكلاته نينكي مجاهدكي ee taagnaa ee habeenkii oo dhanna maantona wuu soomanaa habeenkii oo dhanna wuu taagnaa kaasoo aan ka noogaynin oo ka daalaynin salaad iyo soontoonna aan ka daalaynin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illaahi tacaala ilaa mujaahidku uu jidkiisa ka soo noqdo ma la heli karaa qof habeen iyo maalinba maalintii oo dhanna sooman habeenkii o dhanna salaad aan ka daalaynin ilaa inta jihaadka adigu uga laabanayso oo aad tegayso waxa weeye meeshii alle subxaanahu wa tacaala uu kaa soo kaxeeyey oo adigu soo noqonaysa adoo qanimo wata ma la heli karaa marka macnaheedu waxa weeyaan cid ka fadli badani markaa ma jirto
jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaray xerada beriire wuxuu ka tarjumayaa awoodda askarteeda iyo caqiidada ciidankeeda kadib markii meel walba oo xerada ka mid ah laga soo duubay meydadka ciidamada oo sidii bal la shafay oo kale u daadsan intaasi waxa dheer oo iyana cajiib ah sheekada maxbuus ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo nolosha lagu qabtay intaasi waxa dheer hubka gaadiidka rasaasta iyo agabyadii xerada yiil oo u wareegay dhammaantood xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah gaadiidka laga furtay dowladda federaalka waxaa ku taalla calaamadda hay-adda saliibka adduunka ama kiristanka adduunka gaar ahaan waa gaariga dhaawacyada lagu qaado
أرعبوهم أرهقوهم قاتلوهم واقتلوهم قارعوهم وادحروهم واحصدوهم عددا بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم وإلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا hase ahaatee ee sheekada soo jiidashada leh ayaa waxay tahay wixii dhacay markii ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen guud ahaan deegaanka kana soo dhammaadeen xerada iyo howlaheedii dadka deegaanka berire waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin ciidamada mujaahidiinta ugana soo horjeedaan askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha
أماه لا تبكي ولا تتبدلي خجلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا hooyooyinka carruurta iyo dhallinyarada ayaa takbiirta qaadaya kadib markii ay waddooyinka ku arkeen ciidamada mujaahidiinta mid ka mid ah muuqaalada soo jiidashada badan waa askari mujaahid ah oo qodax ka bixinaya cunug yar oo hooyadii la socday oo u soo cararay halka ciidamada dowladda federaalku ay dadku ka cararaan alkataa'ib waxay filimka ku soo bandhigtay muuqaalada iyo magacyada ragga shahiiday oo kale ah xuseen axmed cali oo ka dhashay murusade xasan cusmaan maxamuud mariixaan fiqi yacquub ismaaciil ibraahim nuur gorgaarte bakarow mawliid maxamed ibraahim eelaay maxamed axmed cabdulaahi habar gidir cayr yuusuf xuseen nuur eelaay maxamed axmed geboobe murusade xamse ayaanle maxamed isaaq habar jeclo ramadaan cabdilxaq almuhaajir oo kasoo hijrooday kenya xaqiiqda dhabta ah ee dagaalkan lama ogaadeen haddaanay goobjoog ahayn filim qaadayaasha alkataa'ib raggaas oo sufuufta dagaalka dhex taagan iyagoo kamaradda wata oo si qurux badan u duubaya dhacdada waxaana shuhadadii dagaalkaasi ka mid a xamse ayaanle maxamed oo ahaa filim qaade ka tirsan alkataa'ib marka aad tahay dhegayste ama daawade akhbaaraadka ku soo gaaraya waxaa ugu saameyn badan kuwa qadda lagu qoray ay tahay dhiig waayo wararka kale ee uu aadanuhu soo tabiyo waa ay ka qaalisan yihiin waxayna ka tarjumayaan nafhurka dacwada iyo difaaca sharafka muslimiinta sidoo kale filimku waxa uu si gaara u xusay ramadaan oo ah wiilka muhaajirka ah waa naftii horihii fuliyey camaliyadii lagu daafuray weerarkii berire waxuu ka mid ahaa raggii loo xushay inay ka qayb qaataan weerarkii weynaa ee mandabay waxaana uu ahaa munashid sawd qurxoon leh oo suugaantiisa lagu ashqaraaro
موك إشوش رحمني أزمك ومدلمو isdaarkan ayaa waxaa lagu soo qaatay kelimadaha hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo rag kale oo ciidamada ka mid ah kuwaasoo diraya hadallo saameyn leh sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqayaa inay ka mahadceliyaan galladaha allah iskana ilaaliyaan iscajabinta sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan waxa uu yidhi khayrka iyo wanaagga alle agtiisa yaal macsi laguma helo isaga oo markaasi ka digaya wax walba oo macaasi ahi sidoo kale sheekh cali maxamuud raage ayaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah u diray fariintan
waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dullaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladii soo dirsatayna waxaan ku leennahay ama cabdulaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xidhira ashkaas ee waxay ku xiran tahay mabaadii sheikh mukhtaar abuzubayr allaha u naxariista e waxa uu ugu baaqay mujaahidiinta inay ixtiraamaan kooda weyn midkooda yarna u naxariistaan yuusuf xaaji isna allaha u raxmado eh wuxuu dardaarmay in jidka allah lagu jihaado naftana laga iibsado sidoo kale dardaarannada saameynta leh waxaa ka mid a hadal uu filimka ku dhex leeyahay allaha u raxmado ee sarkaalka walaalow haddaad si xeel dheer u daawato filimka waxaad ogaanaysaa inuusan ka warramayn oo keliya dagaalkii beriire ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka balse waxa uu dirayaa fariimo kala duwan waxaa ka muuqda in ciidamada dowladda federaalka loo sheegayo inaysan naftooda ku halligin xeryaha deegaanada bannaanadooda looga oodo waxa uu dowladaha shisheeye u sheegayaa in hubkooda iyo gaadiidkooda uu taakule u noqonayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaanay waddanka isaga bixin waxa kale ee uu dirayaa fariin intaas oo dhan ka dhumucu weyn cidda uu u dirayana waa adiga
شهداء شهداء شهداء شهداء شهداء شهداء الله أكبر الله أكبر
maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeelle hoose ayaa xukun dilo ku riday askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaasi uu lagu toogtay deegaanka mubaarak maxamed ciise ayaa warkaas faahfaahinaya deegaanka mubaarak ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose shalay galab waxaa ka dhacay xukun xaduriddo ah xukunkan ayaa lagu fuliyey ibraahim abuukar farey oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ninkan ayaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ilaalada xubin ka tirsan dowladda federaalka ugu horreyn qaadiga ayaa ka warramaya waxaa lagu soo eedeeyey sagaal iyo tobanka bisha sideedaad kun afar boqol afartan iyo afar hijri waafaqsan koo iyo tobanka bisha saddexaad laba kun labaatan iyo saddex maalin sabdiya ujeedo caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka la keenay eedaysane ibraahim abuukar fari labaatan iyo shan jir ah degan laanta buuro waxaa lagu soo eedeeyey inuu waardiyo u ahaa islow ducaale muddo laba sannadood haatanna laga soo qabtay gurigiisa intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ibraahim abuukar fari wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan waardiye u ahaa islow ducaale muddo laba sannadood bil waliba mushaar ahaan waxaan u qaadan jiray laba boqol oo dollar haatanna waxaa laga soo qabtay gurigayga anoo fasax u jooga kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysana ibraahim abuukar farey iyo jawaabta uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah maxkamadda waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sida tan kow ibraahim abuukar farey ficilka uu ku dhacay inuu yahay ficil gaalnimo diinkabax ah labo shareecadu waxay ku xukuntay ibraahim abuukar farey in la dilo dil xadduriddo ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaa loo cuskaday maraajicda kale ah qowluhu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanu laa takhuludu nasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aalimiin suurat maida aayadda konton iyo koowaad wabillahi tawfiiq
ma ahan marka ugu horreysa oo deegaanka mubaarak lagu fuliyey xukun xaduriddo ah dadka qowmuluudka ah ayaa ku sii badanaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxaa kusii badanaya falalka liwaadka kuwaasoo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya maamulka somalilan oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay inay tirokoob ka sameeyeen dadka ku lug leh arrimahaas waxayna sheegeen inay afartan ruux usoo qabteen kuwaasoo afar ka mid a ay ku xukumeen xeerarka gaalnimada ah ee iyaga u degsan islamarkaana dhigaya in qofka falkaas ku kaca lagu xukumo siddeed sano oo xabsi ah sidoo kale wuxuu maamulka somalilan sheegay in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya dhulka uu ka taliyo maamulkaas ay ka dhaceen laba boqol lixdan iyo lix kufsi intaasoo ay sii dheer yihiin afartan carruur ah oo lagu dhalay si baalmarsan shareecada islaamka kuwaasoo bannaanka lagu soo tuuray wuxuu kaloo maamulku ka hadlay dilal khamri iyo waxyaabaha kale ee maanka duuriye oo tirobeel ah waana kan guddoomiyaha guddiga arrimaha nabadgelyada iyo difaaca ee waxay ugu yeeraan golaha guurtida somalilan oo ka hadlaya arrintaas
dilalka dalka ka dhacay sanadkiina dhaafee dhammaaday waa iyo hal dhimasho dilala ka dhacay kofsiyada dhacay waa shilalka gaadiidka dhacay waa caruurta la tuuray waa xashiishada la qabtay waxa weeyaan khamriga la qabtay litir xashiishada la qabtay waa kilogram tirada dadka waxyaabaha inagu soo kordhay tirada dadka qomuluudka ah ee gacanta lagu hayay bay ahayd bishii ugu dambaysay sanadka bishii tobnaad
maamulka somalilan ayaa sii daaya dadka lagu soo qabto ficilada liwaadka isagoo marka hore indhaha bulshada ka qariya oo xabsiga dhiga
warkan dhegaystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon ayaa soo gebagabaysay barnaamij taxana ah oo looga hadlayay fisqiga iyo fasahaadka ka jira muqdisho iyadoo xalqadii xalay baxday looga hadlayay tuugada xamar maxamed daahir cali suwaya faahfaahinaya siyaabooyin kala duwan ayay u dhacaan dilalka iyo dhaca ka dhanka ah reer muqdisho axmed muuse oo ka faalooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan muqdisho ayaa warbaahinta alfurqaan u sheegay in amni darada muqdisho ka jirta iyo dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka ay qayb ka tahay iskoor imaadyada magaalada ku dhex mara ciidamada dowladda oo ay ku nafwaayaan dadka rayidka ah ammaan darada waxaa kow ka ah in ayagii laftinkoodii marar qaar meel bulshada dhexdeeda inay isku diriraan ay dadka xabad kala daalaan ay isdhammaynayaan kala dambeyn ayaga ay lahayn nin ninka amar qaadanaya uusan jirin haddii askarta duurka jirta ay iyadoo safar magaalada soo gashay oo kale kuwa jagboyntiyada jooga markay yimaadaan hadday rabaan waa iska marayaan waa dardarayaan lama hadlaan hadday rabaan isku imaada isku hor imaada ka dhacay waxaa ka mid ah nin sargaal iska ama mas-uul ah oo markuu meel kontarool imaado ma istaaga hadduu rabo waa iska maraa kuwii kalena istaag bay dhahayaan halkaas dagaal isku hor imaada ka dhacay marka ciidamada booliiska kuwa militariga iyo kuwa sirdoonka ee dowladda ayaa inta badan ku dagaalama magaalada muqdisho khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaraa dadka shacabka ah ee ka agdhow goobaha ay ku dagaalamaan saraakiisha iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa isku daya inay xoog ku maraan kontaroolada ciidamada dowladda waxaana taasi ay sababtaa inay foodda isdaraan ciidamada goobta joogay iyo kuwa saraakiisha dhowaan isgoyska siinaay ee muqdisho waxaa ku wada dagaalamay ciidamo ka wada tirsan dowladda dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo gaaray dad rayid ah ayaa dhex maray ciidamo ku sugnaa xaafadda siinaay iyo ilaalada guddoomiyaha degmada yaakshiid ee muqdisho qoriga baasuukaha ah ayay dagaalka u adeegsadeen ciidamada dowladda ku dhowaad toban ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalka awlan horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshan waxaan iska keeno waa geeri geeridaasoo nagu timid waxaa dhimatay gabar walaashay ah lagu magacaabo ilhaan cabdijamaal oo ardayad ah jaamacad dhiganaysay sanadku dambeeyey jaamacadda waday shareeca walqaanuun baranaysay waxay ku baaxdayna waxaa waaya dee gacanta dowladda federaalka soomaaliya dhexdeeda ciidankeeda israrsaaseeyey maanta ma dhahayo qof kale kaa dilay waxaa u haystaa inay ku baxday gacanta dowladda federaalka soomaaliya dhacdooyinka uurkutaalada ku reebay reer muqdisho oo ay martigelisay magaalada waxaa ka mid ah dilalka bajaajleyda in ka badan konton kun oo bajaaj oo ay ku xamaashaan dad u badan dhallinyaro ayaa ka shaqeeya muqdisho waxayna baahideeda badatay markii ay dowladda xirtay waddooyin badan oo ku yaala muqdisho waalidiinta muqdisho kuwooda awooda ayaa ubadkooda u iibiya mootooyinka bajaajta si ay kaga hor istaagaan inay tahriibaan balse waxa ay la kulmeen dhibaato ka daran tan ay ubadka kala cararayeen mooto bajaajtu waxay shaqo abuur u noqotay kumannaan dhallinyaro ah oo ku nool muqdisho kuwaasi oo qaarkood ka soo baxay jaamacadaha iyo iskuullada muqdisho tan iyo markii ay xildhibaanada doorteen xasan sheekh waxaa sare u kacay dilalka loo geysanayo bajaajlayda dukaaneey waa la laayey aad iyo aadaa loo dilay cid waxa waaye looma ooyaan waaye nimankaasu marka dilkoodu wuxuu iska noqday qutuuldaruurigooba kamid noqdaba in la dilaa waaba la iska laayaa axmed day oo ah nin dhallinyaro ah oo ka mid ahaa bajaajlayda muqdisho amni xumo darteedana kaga soo tegay shaqadiisii muqdisho ayaa alfurqaan kaga hadlay tacadiyada ay la kulmaan bajaajlayda ay kaga imaanaya ciidamada dowladda horta waxaa igu yaabanaay oo igu mucjiso badnaa nin oday ah oo waayeel ah taqriiban u jira lixdan iyo shan toddobaatan aan ku qiyaasayo ninkii amcinaha wadadan waxay ahaydee vinta una ninkii garanayo waa garana ninkaan garanayna kolley ma garanayo gaari cabdibilaa hor socday oo ciidan wato gaarigoo gadaal ka soo socday bajaajii markaa naga istaagay dhehen nin oday iska ahay wuu ka istaagi waayey baashuu afka u soo saaray kabacdina madaxsa juudda xabadka geliyeen markaasoo ag joogtay maya ma ag joogin kala wadaan marayn an xaggan u sii jeeda asigna wuxuu u soo socday dhinacan oo lambar afar oo kuu muuq waa noo muuqday mucjisad kale igu yaab badneed waxaa maalin xabad liigu riday toddoba kun lacag ah oo maxay nin askari maalin nas ramadaan aheeda wadooyinka xirnay oo isgoyskan oo banaadir anagoo taagan aan ka imaaday dhinacan saybyaan aan ka imaaday askariga hortee isku soo ist- aa soo- isku soo dadbay iga leexa waaye anuub iga leexa idhahoyaasi horteedu taagan yahay He, as- taliya inta u leexanaa waa he anamaa idhahe waa si- maxaa la- dharbaaxa maxaa liigu jiiday wejiga askariga sida ku yeelay askarigaa saas yeelayaba marar badan oo ehelada waalidiinta iyo bajaajleyda ay dalbadeen in cadaaladda la hor keeno askarta dowladda waxaa loogu bedelay in ciidamada dowladda loo sharciyeeyey inay toogan karaan bajaajleyda taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir gaashaanle sare mahdi cumar muumin ayaa ciidamada dowladda faray inay bajaajleyda ka toogtaan lugaha caloosha shafka iyo gacmaha xabadda lugta uga dhufo xataa qalad gal lugta uga dhufo oo gacan uga dhufo oo mootada ka banjari xataa laakiin madaxa keliya xataa lug ma ahan gacan ma ahan qofka ugu hor madaxa keliya uga taallaa shafku inta hore xataa uma taalla madaxa keliya uga taallaa caloosha uma taalla lug uma taalla mab madaxa uga taallaa qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta mootobajaajta ayaa isaga tegay muqdisho sababo ku aadan dilalka ay geystaan ciidamada dowladda dhallinyarada qaar ayaa hadda ka shaqaysta wilaayaadka islaamiga ah ay ka tariso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana u badbaaday naftooda iyo maalkooda walaahi qaabkaa u shaqeeyda bajaajlan iska ahay xaggana bajaajlan ku aadana bajaajlan ku ahay alxamdulilah alxamdulilah aadaan ay u kala duwan yihiin labada meel maxay ku kala duwan yihiin xaggii inta amnigii horta isku mid maahan intaa ka amni fiican oo xilligaa taa iska socon kartaa xilligaa taa bajaajaada meel banaanka iska dhigirto iskaga- iskaga tagi kartaa xagga laakiin bajaajaada da steerinkeeda waa inaa xiritid waaye inta iyadoo steerin xirnana iskaga tagaysaa waa iska soo tukuni ciddaa iska aadaysaa waa iska soo bagaaxe waa iska seexan daartid wamahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed daar cali sow oo barnaamijkaasi taxaanaha ahaa waday habeenadii lasoo dhaafay ayaadna ka dhegaysaneyseen idaacadda islaamiga alfurqaan warkii subaxnimo saakay aad kala socoteen warbaahinta alfurqaanna waa inaga intaa